wararka ka imanaya magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa sheegaya in halkaasi xalay iyo saaka ay ka dhaceen dagaalo culus dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay beled xaawo soo weerareen jabhad fallaaga ah wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaa sheegay in ciidanka dowladda ay qabteen ku dhowaad boqol maxbuus oo dagaalka ah wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey dagaal culus oo xalay ilaa saakay degmada beled xaawo ku dhex marayay ciidamada dowladda iyo kuwo ka tirsan jubbaland oo uu hogaaminayey wasiirka amniga ee maamulkaasi wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada kenya iyo kooxa uu ugu yeeray fallaago ay weerar ku soo qaadeen magaalada beled xaawo si ay ula wareegaan gacan ku-haynteeda xalayto saqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda kenya kenya defence force iyo jabhaddii fallaagada ahaydee beryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakulaynaysay ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay bartilmaameedkooda wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee beled xaawo oo ka tirsan gobolka gedo duulaankaa ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada kenya wada socdaa waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada beled xaawo iyo gobolka gedo taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarkaa abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey ugu dambayn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaaraynayaa shacabka soomaaliyeed in laga adkaa oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda cismaan abuukar dube ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkaasi ay ku qabteen ku dhowaad boqol maxbuus oo ka tirsan dhinacii weerarka soo qaaday in ku dhow boqol maxbuus oo dagaaloo la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyo ah wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin weliba ilaa dii qori dhacayee oo ah wiilashayadii dhaqanka soomaaliyeed diinta islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan geneva convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan inaannu halkan ku qaybinno sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd boqol in ku dhow khasaare nafeedna wuu soo gaadhay wasiirka warfaafinta ayaa ku eedeeyey xoogagii dagaalka uga soo horjeeday khasaarihii ka dhashay goobta waxaana uu tilmaamay inay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal ay dad rayidii wax ku noqdeen iyagu khasaare noocay geysteen waxay abbaareen shacabkii iyo ganacsigii waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal waa naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowlada dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladooda hal qoys oo keliya oo soomaaliyeed oo reer beled xaawo ah oo la garanayo ayaa shan carruur ah iyo hooyadood lagaga wada dilay very very sad aada u qalbi jaba waan u tacsiyadeynaya qoyskaa iyo qoysaska kale ee ay nimankaasi dhibaateeyeen waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa hormuud ee beled xaawo ee caanka ah sababta ay hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay waa barnaamijkii dowladda kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka weliba khaasahan shirkadaheenna waaweyn ee hormuud iyo somton ay in badan kula dagaalamayeen in hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi caqliga wiilasha waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkaddu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen dhanka kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inay ka hortageen hub iyo rasaas sida uu sheegay la soo gelin rabay gudaha dalka soomaaliya ilaa shalay waxaa ogeydeen oo iyadu dowladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka la soo geliyo sidaanu saakaba warbixinta ku soo saaray waxaasoo dhami waxay muujinayaan soomaaliya isanda attack soomaaliya in lagu soo duulay ayay muujinaysaa laakiin ciidamadeenna shacabkeenna iyo dowladdeennuba waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho